bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhammaan madaxda reer puntland meel kasta ay joogto iyo dadweynaha reer puntland iyo saxafiyiinta halkan isugu yimi waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan shirkaan hadda aan anagu ka hadlayo aan ka soo baxnay shirta ee bahalkii shir dowladda puntland ay qabatay madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada waxa weeye waxaan rabnaa dadweynaha reer puntland iyo ummadda soomaaliyeed wixii wanaag raba inaanu halkan shir saxaafadeedkan aan ugu sheegno arrimaha dhacay afar iyo labaatankii saacoo lasoo dhaafay waad ogtihiin oo dalka puntland muddo dheer ayuu wuxuu la dagaalamayay argagixisada nooc kasta ahaatee iyo cid kasta oo isku dayda inay puntland wax u dhinto hadda waxaa weerar uu nala ku sheegay ama uu ka dhacay in koonfurta soomaaliya ay kaga soo duuleen urur argagixiso ah oo magaciisa la yihahdo al-shabaab iyo wixii la halmaala dadka halkaa ka soo duulay waad ogtihiin waxay soo mareen hobyo waxay soo mareen xaradheero waxay soo mareen ilaa iyo waddadaa dheer bay soo mareen baddeeda iyo berigeeda waxaan oran karnaa arrintaa abaabulkaahi dowladda soomaaliya ee federaalka inayn ka madax banaanayn ay maaragtay gacan ku leedahay arrintaa kusoo duulitaanka puntland waxaa kaloo jira ama hadda hore iyaduna u dhecdhacaya dhinaca waqooyiga waad la socotaan in waayadaatan dambe sanduuqii wax la sheegsheegayay iyo maaragtay dhinaca buuhoodle iyo sanaag laftigiisa oo somalilan laftigeed wado aada iyo aad baan uga xunnahay maanta oo lagu jiro kii la doonaya ummadda soomaaliyeed inay doorasho maarta one man ma fowda ay gasho in la soo abaabulo puntland markii diiday four point five oo aan sharci ahayn ee in la yidhaahdo marka iyadii caqabadha la geliyo dadka reer puntland meel kasta u joogo arrintaas waxaan u sheegayaa dadweynaha reer puntland iyo dowladduba inay arrintaa ka howlgelayso meel kasta ay joogaan cid walibana ay dalkeeda difaacayso cidna ayan uga samaynayn wax la yidhaahdo jileec iyo maaragtay soo dhaweyn iyo iyo tanaasub shacabka marka waxaan sheegaynaa reer puntland meel kasta ay joogaan nin walba inuu diyaar garoobo arrimahaas maaragtay aada u jeedaan iyadoon dadka reer puntland cidna wax gaarsiinayn difaaca xataa dadka puntland dalkooda inay u diyaar garoobaan arrintaasuna waxay muuqataa soomaaliya burburkeedii in dib loo sii bilaabayo oo kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii bay soomaaliya isru burbudhay haddana in dib laga xoojinayo cidda marka ka xoojinaysa iyo cidda lala dagaalaya labada u ay ogyihiin laakiin dowladda puntland waa difaacanaysaa dhulkeeda iyo dadkeeda dadweynaha reer puntlandna waa in isagu isku tashado isagoo aan cidna dhibaato u geynayn laakiin difaaca dalkiisa inuu maarata u diyaar garooba annaguna waa ku hogaaminayna haddii ilaah idan ka dhigo go-aankaasuna wuxuu nahay go-aan ka soo baxay golaha wasiirada puntland oo hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka isla markaasna si hayaa xilka madaxweynaha oo hadda shirka shir gudoominaya mar labaadna waa idin salaamayaa cid walbana waxaan leenahay meeshaad joogtaan ka diyaar